madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland elyaas cusmaan logotor iyo si rasmi anfur imtixaanka shahaadiga ee puntland sanad dugsiyeedka labada kun labaataiyo afar labada kun labaataiyo shanta oo sanadkan fadheedaayeen labaataiyo saddex kun todoba boqol lixdii siyeed arday oo naska jaran dugsiyada dhexe iyo sare ee puntland waana ka galaayeen boqol konton iyo kow xarumood oo ilaaliyayan kun lama boqol afartaiyo todoba macalina munaasabad kooban la qowday magaalada garoob ayaa laka daafur imtixaanka shahaadiga waana gobro ku hayeen wasiiro xildhibaano maamulada gobolka iyo degmada si ardaydii oon dhiirigeliyeen islamarkaana lanka xasuusiya in nidaamka lakagalo imtixaanka iyo dowlada dejida ardayda ilaaliyana wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka puntland fu-aad abshir axmed iyo sharxaad kubi imtixaanka geega la daafuray iyo walyaabo sanadkan kugudubayen sanadooyi hora munaasabadan maanta waxay ka dhacaysaa boqol iyo konton iyo kow xarumood mudana madaxweyne oo dhammaan ardayda imtixaanka saaka u fadhiisanaysaa ay ku gelayaan ardadaas oo tiradoodu ay gaarayso saddex iyo labaatan kun toddoba boqol lixdan iyo sideed oo isugu jira fasallada sideedaad iyo fasallada labiyo tobnaad heerarka waxbarasho marka la dhahana waxbarashada primariga iyo secondariga iyo farsamada gacanta waxaa si gaara loogu sameeyey in loo fududeeyo imtixaanka intaas ardada ka mida ee baahiyaha gaarkaa qaba marka maanta waxaynu halka u joognaa boqol iyo kontonka xarumood inaynu si rasmiya u daafurno madaxweyne aad lagu hogaamiso waagii hore mise sanadadii hore kormeero kasta iyo ilaaliyo kasta wuxuu sameynayo xog uu ka soo buuxinayo goobta uu tegay iyo shaqada uu hayo hadda waxaanu ka dhignay in si online ah loo sameeyo xarun cid kasta xogta ay la soo wadaagi karto si online ah si loola socdo dhaqdhaqaaqa xarumahaas kala duwan loogala socdo xarunta dhexe ee xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland elyaas cusmaan logotor oo daafurka kureed adalku meelasay ku jeedi iyo ardaydan rajeyni ilaahayn fududaayo imtixaanka usoona ku boori iniyo muujeen dadaal iyo dhabar adeeg dowladana iyo xilgaara isku saara doonta sidii ardayda reer puntland yoon helaayeen walbarasho iyo imtixaan tayadii salayta waana laga salayow manhajka walbarashada dowladda yondajiidi oon dhikama kan adduunyada kala farxadkaad ay noo tahay maanta inaan doogjoog ka noqonno imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada iyo dowladda puntland oo labaatan sannadood soo socday maanta ay u fadhiisanayaan saddex iyo labaatan kun oo arday iyo wax la jira siddeed kun iyo dhowr boqol oo dugsiga sare ah iyo shan iyo toban kun iyo dhowr boqol oo dugsiga dhexe ah runtii waa bogaadinayaa wasiirka waxbarashada iyo madaxda kale ee kala duwan wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka maamulayaasha iskuullada iyo barayaasha waxaan ku bogaadinaynaa tacabka weyn ee mustaqbalka ay u hayaan bulshada reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed farxad gaar ay leedahay iyo qurux maantu dadaalkii ardayda halkan fadhida dugsiga sare labiyo toban sannadood ay wax soo baranayeen waxbarashada heerkii koowaadna ay insha allahu tacaala imtixaankeedii maanta u fadhiisanayaan mustaqbal dambe iyo tacliin sare iyo oo u ifayaana ay usii socdaan insha allah waxaanu rajeynaynaa guul waxaanu rajeynaynaa imtixaanka oo ay maaragtay aqoonta ay soo barteen iyaga oo degan oo faraxsan oo ku kalsoon naftooda iyo aqoontooda inay galaan wasaaradda waxaan kaloo uga mahadcelinaynaa runtii dadaalka iyo qorshayaasha imtixaanaadka lagu dhisay oo mar walba tadawur samaynaya oo sanadkii hore aan ogay in sanadkana uu kasii tayo iyo qorshayaal fiican yahay intii hore